SBS Radio.
magacaygu waa aadan cabdisaaq kasoo jeeda jaaliyadda kasoo jeeda maarata koonfur galbeed iscasilaada shariif xasan horta waxay u ahayd koonfur galbeed waa waxay ku sugaayeen ku taamayeen inta badan ay rajo ka qabeen ninkan mar uun in xilka uu ka digo si maaragtay isbedel doonka ay fursad u helaan marka hadda waxa waaye doorashadii hadda waxaa diyaar u ah isbedel doonkii laakiin dhibka jiro waxaa waaye isbedel doonkii doorashadii waxaysan siday rabeen uguma dhacayso waayo dowladdii ayaa waxay sameynaysaa fargelino hantadaado ay kusoo rogayso dadkii maaragtay aislee isleedahay inay ka cadcad yihiin meesha shacbiyadan ay haystaan codadka badan ay haystaan qof walba oo muwaadin ah oo koonfur galbeeda xaq uu leeyahay doorashada inuu soo safto laakiin waxaan aada oga xunnahay dowla dowladdii federaalka la rabay inay dhexdhexaad ka ahaato doorashada inay faragelino xoog leh ku sameynayso ee dad ayada matelayan usoo dirsatay walow aan xilligii la joogin ay dowladdu ay ay ay ay ay ay soo dirsan lahayd maaragtay candidate uga qayb galaa doorashada waayo dowladda kuma imaanin doorasho xisbi la doortay baarlaman ka tirsan kuma imaan dowladdan dowlad waxa aad heshiisida ahayd waxaa la rabay inay ka ahaato dhexdhexaad annagana just raalli kama nihin faragelinta ay ku hayso meesha robow ninka la leeyahay waxaad doorteen shacabka ilaa u yeerteen dowladda waxaa keliya laga rabay inay ay faraa kala baxdo aysan faraa la soo gelin shariif xasan isaga raadku uu meesha ku dhaafay oo habku warqadda u qoray aan weli waxaan dareensannahay inay nagu reebayso qallaaso doorashada xaggeeda ka imaanayso halka uu ku yiri guddoomiyaha baarlamanka ayaa awoodda iskale waxaa shaqadan la wadi doono wasiirka wasiirka maaragtay arrimaha gudaha taasoon isleeyahay iyada laftirkeeda raad waxay ku reebtay oo ah in maaragtay aysan u xor u ahayn dadka meesha degan in doorashadooda ayaga ay gashtaan soomaali waxbay ku heshiisay waxay ku heshiisana federaal waaye federaalna waxa waaye sidaan ognahay state walba iskiisa u taagan yahay isagaa doorashadiis xor u ah marka dhib xoogle ay ku tahay marka dowladda inay sameyso dowlad goboleed walba inay tiraahdo qof anigii matalaayo oo anigii fahmaan geysana taa micnaheeda waxa waaye aada baan uga soo horjeednaa ka jaaliyad ahaan ka koonfur galbeed micnaheeda waxay ka dhigantaa xukunkii keliteligii ahaa ee lagasoo takhalusay baabi'inay baa la rabaa in dib loogu noqdo la baabi'iyo saaxadan hadda socotee siyaasadda federalismka in laga dhex baxo taas yacni dowladda federaalka waan jecelnahay dowladdeena waay laakiin raalli ogama noqonayno waxaan raalli oga nahay wixii aan ku heshiinay inay ka hirgalaan meesha magacayga waa maxamed xuseen sheekh axmed haddii aan aan iscasilaada madaxweyne shariif xasan sheekh aadan aan ka hadlo waxay ila tahay in waktigeedii ay ku soo beegantay wakti la rabay in uu maaragtay uu ka dego sababta ay tahay waxa uu ku yimid barashar dhinaca dowladda iyo shacabkaba marka sidaa darteed wuxuu ku mahadsan yahay shaqadii uu soo qabtay intii uu joogay afartii sannadood oo maalmo dhiman marka waa ugu mahad celinaynaa shaqadii uu qabtay iyo sida uu tanaasulka uu sameeyey tan kale dowladda federaalka soomaaliya waa dowlad dib u heshiisiin marka waxaa laga rabaa inay mar walba dhoorto shacabka waxa ay rabaan for example south west state waxay u baahan yihiin ama koonfur galbeed soomaaliya waxay u baahan yihiin inay sameeyaan revolution ama isbeddel cusub inay sameeyaan marka dowladda way og yihiin qofka ay rabaan in reer koonfur galbeed uu madax u noqdo inay ka daayaan dowladda maadaama ay tahay dowlad dib u heshiisiin inaanan qofka aysan rabin inaysan ku khasbin dowladda waxaa fiicnaan lahayd dowladda inay dadka shacabka u daayaan waxa ay jecel yihiin si soomaaliya ay dadka iskugu xirmaan dhibka hore dhacay si loo ilow taa dowladdan kula talin lahaa tan kale waxaan sugaynaa bal inta ay ka imaanayso doorashadan cusub dadka yimaado dad badanaa diyaar u ah marka dad ugu cadcadaa jiro sida abumansuur roobow iyo fargeeto maxaa la dhahay maxamed aadan fargeeto lafta garaad xuseen calool kuus marka waxaan dowladda aan aan ma aragti ku advice garaynayaa si ay nabad uga timaado dhulka inaysan faragelin ku samaynin reer koonfur galbeed waxa ay rabaan tan kale labaad dowladda lacagta ay ku bixinayso dhaqaalaha ay gelinayso askarta ay usoo dirayso waxaa la rabay inay furto dowladda jidka afgooya ilaa baydhaba u dhaxeeyo oo dhibaatadan ognahay ka jirto aanan lagu soo mari karin baabuur in diyaarad lasoo raaco maaha marka sidaa darteed waxaan madaxda ugu sarrayso dowladda federaalk aan ka codsan lahaa si soomaalinimo ah walaalnimo ah si dhibaatooyinka ka jira soomaaliya ay ma aragtay ay usoo koobmaan loo soo tirtiro in waxaa fiicnaan laheyd inay dowladda dadka waxay rabaan ay ku sabood gareeyaan hadday reer koonfur galbeed waxa ay rabaan iyo qofkay rabaan ay doortaan ay lugooda ku istaagaan dowladda soomaaliyana waxay helaysaa garab ay ka helayso reer koonfur galbeed si ay dowladnimada u dhisanto aan ma aragtay dhibaatada looga baxo marka dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba reer koonfur galbeed waxay tahay meel u baahan dowladda dad u baahan waa reer koonfur galbeed dowladda way u baahan yihin dowladdana iyada way u baahan tahay marka sidaas darteed waxaan kula talin lahaa in loo daayo shacabka waxa ay rabaan qofkay rabaan ha doortaan bal in lagu tijaabiyo mar badan ayaan u keennay qof aysan rabin shacabka meeshay rabaanba ha ahaadaan laakiin markan in lagu tijaabiyo aniga waan rabaa inaa nabad iyo nolol ay timaado koonfur galbeed soomaaliya ee dad dowladda la shaqayn kara laakiin maaha in la khasbo dadka shacabka waa in laga dhaadhiciyaa waxa ay rabaan iyo nidaamka ay rabaan in laga dhaadhiciyo magacayda waa cabdiraxmaan isaaq cabdullaahi waxaan salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed salaan kadib kolley iscasilaadii shariif xasan waxay ahayd mid waajib ah sababtoo ah shariif xasan wuxuu haystay wuxuu maamulka haystay ilaa iyo afar sano afartii sano ee maamulka u haystay shariif xasan ummadda koonfur galbeed kuma faraxsanayn sababtu waxay tahay isagoo oo waxyaabo badan oo oo laga helay isdabamarimo badan iyo in uu qabiilaadka dhexdooda uu kala dilaalo oo uu maaragtay uu wax ka qaban waaye inay beelaha wada dega gobolka bay and bacool isdulmiga dhexdooda ah iyo isdulmiga banaanka ooga imaanaya labadaba waxba ka qaban waayey waxaa taas usii dheer dadkan dega koonfur galbeed waxaa jirta dhibaato ka weyn dhibaatada soomaalida guud ahaan haysato ku haysato waddanka taasoo ah inuu wax ka qaban waayey in ilaa iyo hadda gobolka keliya ee maanta la tilmaami karo oo ay mooryaab fadhiso oo ay tuugo fadhiso oo burcad fadhiso waddada u dhexaysa muqdisho ilaa iyo baydhabo oo oo ummadda lagu dhibaateeyey haweenka lagu kufsado bahdirka weyn loogu geystay ummaddan koonfur galbeed oo uu wax ka qaban waayey afartaas sano oo meesha fadhiyey marka inuu iscasilo waxa weeye waajib bay ahayd ummaddii waa bislaatay halahan ka badan ma aysan awoodin inay ay usii dulqaadato doorashada kolley si waa hagaagsan bay ku socotay qaabkeedii hore bilowgii ilaa iyo laga soo gaaro oo xilliga ay dowladda ay soo farge fargelisay doorashada dowladdii oo xildhibaanadii u kahaysatay muqdisho kadibna yacni waa faragelin weyn oo ay ku samaynayso maaragtay ummaddan doonaysa inay aayahooda ka tashato waxaa soo muuqata in yacni aan loo ogolayn ummaddanba inay aayahooda ka tashtaan oo ay mar walba dowladdu ay ay ka doorbidayso inay qof iyada ay wadato un ay meesha la timaado runtii dibca dibudhaca haddii ay qayb ka mid ahi musharaxiinta ay dhahaan dib baa u dhiganayna doorashada waxaa keenaya waa sababahaas oo kaleeto kolley ummaddan intaas dhibaato ah kusoo jirtay waa ummad tashatay waa ummad taqaana maanta arkaysa wixii danteeda ah qofkii u fulinaya waxayna diyaar u yihiin inay wada ay doortaan qof alaal qofkii markaa danahooda ka shaqaynaya horumarkooda iyo ammaankooda sugitaankiisa ka shaqaynaya inay doortaan bay diyaar u yihiin hase ahaatee waxaa ii muuqata aniga inay dowladdu ay faragelin baasan ay ku hayso kolay danooyin siyaasadeed waa jiraan oo ay damacsan tahay dowladdu inay ama ay uga gaabso ugu baxsato laga yaabe waxyaabaha dhibaatooyinka hadda dulsaaran koonfur galbeed haddii uu yimaado qof ka saari kara dhibwadayaashaasi waxay og tahay dowladdu inay muqdisho ay u tegayaan Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.